والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب هذا باب ليس الغنى عن كثرة العرض waa lafdigii xadiidka unbaaba tarjamadii cinwaankii inoogu sugan oo laysa alghina qaninimada dhabta ah ee taamka ihi ma aha can kasrati alcaradi bisaba bisababi kasrati alcaradi mataacda iyo umuuraha xudaamka adduunyo badnideed ma aha ee laakiin muxuu yahay taa xadiidka inta dambe kaga suganta waaba kan xdثna زhيr بن xرب وبن نmayr qال xdثna سفyاn بن عyynةa عn أbي الزinاd عn الأعرج عn أbي هurayرةa qال أنh qاl qاla رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم rasuulka ilaahay wuxuu yihi صلaوaaت الlahi وaسلaamه عaليه laysa الغinى غaninimada kaamilkaa ama maxmuudka ah ee fiican ee wanaagsan ma ahaanin can kasrati alcaradi carad badan iyo mataac iyo alaab adduunyo oo badan xaggeed mid kaba yimi ama kaa sababtii iyo daraaddii ma aha walaakina alghinaa qaninimada kaamilka taamka ama maxmuudka ihi ghina nafsi waa nafta qaninimadeeda fariixo ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu siiyey ku qanca oo taas waxa weeye kaas bay qaninimada dhabti ay tahay kolle xadiidku waa xadiise inoo agteena macruufka oo dhammaantiina soo wada aragteen lafdigan caradna ra-du way fadxisan tahay halkan markay noqoto waayo cardina ina waa yimaadaa luqadii macaani kale uba yimaadaa caradna marka ra-da la fadxiyo waxa weeye mataacu dunya wa xudaamaha min ayi nawcin kaana wey oo carad waxaa la yidhaha adduunyada mataaceeda iyo xudaamkeeda wuxuu doonaba ha noqda iyadoon la kala qaadqaadin wax alla wixii mataaca adduunyo oo dhanba carad waa lagu magacaabaa yidhaaheen waxaa looguba magacaabayba dee lizawaalih turiiduuna carad addunya ilaahayba qowlkiisii bal taasi waa marka ra-du ay fadxisantahay ama alcardu haddii la yidhaaho kolley macaani dhowru uba yimaadaaye markan xaggan adduunye waxeeda laguma jiro maa cadda naqdayn ayaaba la yidhaha san dee curudu tijaara cardu tijaara oo kale wixii aan naqdiga ahayn daraahinta iyo danaaniirta ama lacagta aan ahayn ee umuurahan kale ee amticada adduunye ah taas baaba la yidhaha wa dee adugu bal taas weeye walow imaamka shahiirka abu cubayd la yidhaha uu kaba dhigo wixii mataaca in kayd iyo wasangelin macnaa wax la miisa iyo wax la miisaamo aan ahayn naqdina aan ahayn in lagu magacaabayo carad lag cardi lagu magacaabayo lakiin qolooyin kale luqawiyiinta iyo way caam yeelaano waa wixii bal masalan aan naqdi ahayn san dee curudu tijaaraba waa tan asmaantana baab gaara ay u yeelaan ee sekedeeda lagaba hadlo baab gaarana curudu tijaaro ay kaba dhigaan bal markaa curudu tijaaro ama waa wixii adigu aan naqdayn ahayn ama lacag aan ahayn taas baa iyada haddii ra-da la reebo dee macaano kaleo in tan wixii markale kalaam iyo waxyaale la joogiyo meelo jawhar wixii qaabilana san dee alwaanta iyo ducuumaadka iyo waxyaalahaasi ay dee aan keligii istaagina waa kuwan carad la yidhaha ballaarhka waa tan la yidhaha bal waa lafti mushtarag u noqonaya kan imakaan hayna carad weeye cantadna kolley waaba sababiya san kuba laqbeeyey walow barhkood ay leeyihiin tacriilna way ixtimaalitaa isla midtaas darfiyana way noqon kartaa bimacna albana way noqon kartaa sida dee waxa weeyaan saaxibu dar darxi tasriib uu isagu yidhaaho aayaad qur-aanu macaanidaa ku yimin oo ugala nadiir dhigo bal waxa weeye lakiin mid kastaba laqbadu way noogu hagaagaysaaye qaninimada taamka ama maxmuudkii ma aha carad badan mid xaggeeda kaba timaada ama taas ma aha ee waxa weeyaan waa kina nafs bal taaba weeyo oo ujeedadu maal badan oo uu ruuxu yeesho hani horta waa yahay oo dee faqiir lama odrhanayo laakiin kol haddii dee ay taasi ay la jirto had iyo goor inuu ku dadaalayo bal soo kordhiyuun soo kordhiyuun soo kordhiyuun uu leeyahay onu kolba waxaa ilaahay siiyey aanu ku kaaftoomin dee walow uu imaka maal lagu tiriyo inuu qani yahay uu haysto xaggii kale faqri baaba jira qalbi ayaa isagii la jira kol hadduu had iyo goor ziyaado dalbayo hadduu wax waayena kollay hami iyo xusni ay uba imanayaan marka qaninimo kaamila taasi maaha mid maxmuuda maahe waa ruux isaga qalbigii kaba caydha unka had iyo goor ziyaado raadsanaya inkastaba xoolo badan ha lahaado laakiin kaa isaga ku kaaftoomay wixii ilaahay siiyey kaas baa ah qaninimada maxmuudka baabu takawufi ama ma yakruju min zahrati dunya bal waa xagga matiga ta ii taale waxaad moodaa xagga sharaxa terjamada taalo walo dee midma ina terjamadii muslim ahe ayaaba in dee marka la eega axaadiisan aada ugagaba dhow oo sharaxa waxaa ii yaala baabu taxdiiri min aliqtiraari biziinati dunya wama yuqsadu minha wuxuu u baabaysan yahay digniintii la isaga digayey in lagu kadsoomo quruxdan adduunyo iyo waxyaalaha dee dadka loo furayo ee barakaadkeediyo iyada ah ee loo bastinayo umuuraha in lagu kadsoomo lagu dagmo bal digitn digniintii la isagaba digayay taas buu baabkeed yahay ama baabu takhawifi ma balcana waa cabsidii laga cabsanayo waa in laga digtoonaado lagu kadsoomin baa iyadna macnu noqonaya ma yakruju waxa soo baxaya ee dadka loo furaye min zahrati dunya addunyo ziinadeed iyo quruxdeed ah waxadaثna yaحya بن yaحya qaal aخbarana layث بn sacdi xa waxadaثna qtaybaة بn سacيidi وتqاarba fi lafdi qala xadaثna layث عan سacيid بn abi سacيidi الmqburiyi عan ciyاd بn cabdالlahi بn sacdi anahu samca aba سacيidi الkhdriya yaqul bal dadku kolay ruuxaynu loo u baahan nahay inaan dee isu sheegnaa maba jirto waa dad nagu soo noqnoqda ciyaad ibn cabdillahi ibn sacd ibn abi sarxina waa nin taabiciyo hore aynuu soo maray oo quraysh ah oo dee siqaba ah laakiin cibaara imaka halkan dhacday sanadka wuxuu yihi muslim xadaثna yaxya bnu yaxya akhbarana layth ibn sacd xa buu la yimi haddana waxadaثna qutaybat bnu saciid markaasaa muxuu yihi wataqaaraba fi lafdi lafdiga way iskaga dhow yihiin labadan uu taqaarabaa leeyahay horta waa qutaybat bnu saciid iyo yaxya bnu yaxya tamimi waa labadiisan sheekh xadiidka labadooduba lays ibnu sacad bay ka wariyeen siiqadu ha kala dunaata xadaanaa ya akhbaranaye laakiin muxuu sheegayaa xagga lafdigan uu inoo soo naqlinayo matigan labadoodu inaanay isku lafdi ahaynee lafdigooda uu iskuba dhowaa bal saaxiba lafdi inoomuu sheegin imaka halkan marka qaacida ayaana jirta kollay kutubulmustalax aimada ay kuba sheegaan oo bal imaam nawowi raximah llahu tacaala kitaabkiisan taqriib iyo kitaabka asalkuwa irshaad labadaba uu si fiican uguba bastiyay dee kutubtii kalena waa ibnu salax iyo keyrkiina kuba sugan oo arrintan kuba tacalluqsano waxa ay tahay hadduu dee shaksi xadiis uu laba sheekh ka wada wariyo eeg laba sheekh buu ka wada wariyey labadii sheekh lafdigii may wadaagsan xadiiska ujeedadu macnii waa iskaga mide lafdigii laakiin waxyaala ay ku kala duwan yaaba jirta ay kuba jirta marka kollay dee cibaaraad iyo siiq bay isticmaalaane deeta uu yidhaaho intuu labadoodii uu sheego xadaثna fulan wa fulan wاlafdu lifulan markaasna uu yidhaaho qaala ama qaala dee hadday sheekh keliya sidan oo kale isku leeyihin waaba isagoo halkan yidhaaha xadaثna yaxya bnu yaxya waqutaybat bnu saciidi wlafdu liqutayba maala waa misaal ahaan baan sheegaya marka laba xaala u wada furanoo inuu qaala yidhaaho inaga amusiyo inuu qaala markaa yidhaaho siyo u ujeeda kii lafdiga lahaa iyo ina macni way wadaagsadeene qaala inuu yidhaaho labadoodiiba walow uu sheegay xaggii lafdigii inay mid aydu waay midkood leeyahay bal taasi waa usluub oo waanu caddeeyey bayaankii waa sheegay ciddii lafdiga lahayd qaala ama qaala ha yidhaaho dee sanadkii ukaxeeya bal taasi waa si iyada taas lafsi ina ku sugan ama wax ku sugani ma jirto saaxiba lafdi waa caddeeyey oo ujeeddadu lafdigan soo socda ama qaala ha yidhaaha ama qaale dee mid keliyaa leh oo waa kaa uu magacaabay haddii bal taasi waa mid dariiqa kale jira waxa weeye isagoo yidhaaha san inoo taalo weeye xadathana yaxya iyo qutayba ayuu yidhi wataqaaraba fi lafdi buu yihi markaasuu qaala ama qaala imaka halkan qaala dee waay lakiin haddii imaka ay wada socdaan dee qaala waaba odhan kari laha taasna iyadna waa dariiq dee way banaan tahay lakiin marka arrintu maxay ku xambaaran tahay cala alriwaayati bilmacna waayo lafdigii imaka fulana inooma sheegin waa macno iyadoo lagu warinayo de hadduu xataa midkood laftigii kii kale macnuu kuba warinaya lakiin waa ka sheegay inay macno wadaagsanayaan laftigii ku kala duwan yihiin arrin kala jirto iyadana de marka ay qaacidadaa sheegayaan ama arrinta ay sheegayaan raaciyaano oba isagoo labadoodii lafdigii may wadaagsan macni un baaba kaba dhexeeya wuxuu yidhina xadahanaa yaxya mihaal ahaan wa qutaybatu qaala meeshiina laftigii may wadaagsanee macnaha kaba dhexeeya muu odhansa imaka halkaa la laftu liflan tooreen sheegnay muu odhansan imaka muslim halkan yidhi wataqaaraba fi lafdi iyada taa nafteedu waxay leeyihin way banaan tahay oo arrinku wuxuu ku xambaarnaanaya hadda dee iskuna lafdi may ahayne cala riwaayati bilmacna walow taa dambe kollay bukhaari iyo qolooyin ay ku ceebeeyeen isticmaalka ay isticmaalaan o ay leeyihin waxay hayd dee inaysan oo kale ama idhahaan ama waxa weeyaan ciddii lafdiga lahayd ay caddeeyeen bukhaari iyo qolooyin lagu ceebeeyey ama de ay wax kaga sheegeen lakiin iyaduna wuxun bay noqonaysaa cala riwaaya bilmacnaayo waa dariiq jaisa bal waa arrin dee markaa aimadu halkan oo ujeedadu tanaa timi waayo waa kan oo muslimo isticmaala abu daud oo kale kolbu almacna odhanaya oo keliya uno in cibaaraad bu isaga dee yar leeyahay baa jirto abu daud kisa kusoo noqnoqda bal masalan waa qaacido yar guud ama arrin guud oo ku tacalluqsan cibaaradeenan iyo qaybaheeda iyo markaa labadan sheekhe uu wax ka wada wariyey aanay lafti keliya wada lahayn ay xaggii lafdigii macnihii adigun de iskaga mid yihiin iyo bal asaaliibta iyo cibaaraadka ay isticmaalaan culimada iyo waxyaalaha ay kala yihiinba waana tancaawa wataqaaraba fi lafdi wuxuu yihi markaa ciyaad ibnu cabdillaahi anahu samica aba saciidin alkhudriya yaqulu qama rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulki ilaahay baa kacay oo fakhadaba waa khudbeeyey annaasa intuu istaagay ayuu dadkii u khudbeeyey faqaala wuxuu uhi laa wallahi ma aksha calaykum kollay dhaartan rasuulka ilaahay dhaartay waa saan marar horebo badan soo aragnay oo dee marka shay la doonayo wax xaqah oo lagu adkeeyo waxa weeye iyadoon xataa istixlaaf jirin dee shay banaan weeye rasuulka ilaahay marar badan kaba dhacay maadana waa naafiya une lakiin laadaa hore nafyigii ay keenaysay ayuun bay tana sii adkeynaysaa oo macnihii dee waa labada laf waa isla mida la ay la aksha ama laa wallahi ma aksha ma cabsanayo calaykum korkiina idinkama baqanayo ayuha naasu dadow ilaa ma yukriju ilaa ma ki uun mooye yukriju uu saarayo allahu ilaahay lakum idinka uu idin soo saarayo oo min zaarati dunyaa adduunyo ziinadeeda iyo quruxdeeda oo waxyaalahan khayraadka amwaasha futuuxaadka idin furmaya ilaahay idin soo saaraye zahrada ama ubaxa iyo ziinada weeye zahrada waa ziinadii barka adduunya faqaala rajulu nin baa yidhi ya rasuul اllahi rasuulka ilaahay ow aya'tii miyuu la imanaya alkhayru khayrkii bishari shar miyuu la imanaya oo dee nicmadan xaggii maalka ah waaba tan qur'aanka xataa khayr laguba magacaabay oo qur'aankii wa inahu lixib اlkhayr la shadiid iyo debl rasuulka ilaahayna axaadiistiisa iyadoo khayr lagu magacaabayo way timi barakaat baaba xadiidka inoogu sugan barakaatka dhulkee laydin furayo marka kol hadduu dee shaygiiba khayr yahay nicmo yahay ma khayrkaas ayaa shar la imanayo shar ka dhalanaya shar keenaya fasamata rasuul llahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay ayaa aamusay saacatan mudduu aamusay saacada horean habeen dhaweyd ugaba soo hadalo de waa mid laqusam imika waxa looga jeedo maaha saacadan juzun min arbacatin wa cishriina juzan min aleyla wanahaar taasa maaha waa adigu mutlaqu zamane mudduu aamusay uma qaala wuxuu yihi kayfa qulta ninkiibuu ku yihi bal see tidhi waa su-aashii buu weydiinayaayo ta qaala wuxuu ninkii qultu waxaan idhi ya rasuul اllahi ayaati alkhayru bishar khayrku miyuu la imanayaa shar miyuu la imanayaayo khayrkii miyuu dee shar un uu noqonaya wax khayra marka horeba oo nicmo ah oo taa dee waxa weeye ma shar baa ka dhalanayo shar buu keenayaa faqaala lahu rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yihi salawaat ullahi wasalaamu عalayh in alkhayra laa yaati bkhayri ilaa yaati ilaa bkhayrin shayga khayrka ah ee maxdige khayrka isagu ihi dee khayrun baaba kaba dhasho khayrun mooye wax kale lama yimaadee awa khayrun huwa ay awo awa huwa markaa waa awa khayrun waa makan ama ziinadan zahradan adduunyo khayrun huwa ma khayr ba wixii waa fitno waa imtixaan marka hadduu ruuxu dee meeshii loo baneeyey ka kasbado halkii loo baneeyey loo baneeyeyna kuba baxo oo aanu kuba shuqloomin uu kaga jeedsan khayraadkiina dee khayr way noqon waana imtixaankiibuu kasoo baxay haddii kalena waa fidno oo isagu ma khayr maxdiyaayo isagu ma khayr unba marka mithaal buu u sheegay shay marka horeba asalkiisu fiican yahay haddana haddii si xun loogu tasarufo ama si xun loo isticmaalo dhibaata ay kaba imanayso waxaani waa xaggii isticmaalka dadba ay isticmaalayaan khayrkii ayaa sharkan iyo dhibtani kaba imanayaan in alkhayra laa yaati bikhayrin awa khayrun huwa sifanta halkana waa linkaaro macnaa dee khayr ma aha weeye ujeedadu khayr maxdiya un ma aha ee waxa weeye waxaani waa ibtilaa iyo imtixaan iyo fidno weeye oo dee bal markaa ruuxii isagu in fidnadaas ka badbaadayna waa kanoo wixii dee khayrkaas u noqon kii kalena dee shar baaba u noqonaya markaa rasuulku wuxuu uhi salawaat ullahi wasalaamu عalayh ina kula ma yunbit الrabiicu yaqtl xabada aw yulimu ilaa aakilata اlkhadiri akalat xataan ina kula ma kii dhammaantii yunbitu uu bixinayo alrabiicu gugu uu bixinayo marka ugu horeeya roobka gugu uu doo waa dooga dee cusub ee kuba soo baxa kaas yaqtulu xabadan aw yurim kollay riwaaya inoo dambaysa ina mima oo dee dhammaantii ma wadahay waa qeyb kaba mid ah arrinkana masel buu rasuulka ilaahay kaa addu dee muqtasidkaa fi dunya ee fidnadeeda ka badbaadaya iyo kan isagu almunhamika cala dunya ee isagu fidnadeedii kuba halaagsamayu mathel rasuulka ilaahay dee iyaguba ay garanayaan buu uba yeelay ina kula ma kii dhammaantii bal waxaan leenahayna kuladu halkan haba timaado mimaba inoo dambaysa oo aad tabciid faa'iideyneysay oo waa nawinasuu leeyahay bay maka labada riwaaye inoo soo horeeyay kula ay kuba sugan tahay taasay kuba xambaaran tahay bal markaasaan isla wada eegi doonaa say uba xambaaran tahay ee kii dhammaantii yumbitu uu bixinaya rabiicu rabiicu oo waxaan guga kuba baxaya ee doogan biihi yaqtulu xabadan yaqtulu waa dilayaa xabadan baqo ama dee darato ayaaba wuxuu dilayaa aw yurima ama waa ku dhawaynayaa ilaa aakilata alkhadiri waxaa cagaaran ee doogaasa tii cuntay uu mooye oo akalad cuntay xataa idaa matalat bal xadiidka waan wadi doonaaye xabad horta dee waa dawaabtii iyo dee waxyaalahan ama xoolihii laba dhaqanayay xabida taxbad oo de waa ficilku kollay masterkii ama ficilkaa xabida facila wasankeed masterkeed weeyaane dee nafku markuu daaqaa cusub daaqo waktigaa gug ee roobkaa hore kuba baxa ee dee uu daaqo markaase uu ku dibiro haddii aanu dee ilaahay kaba sii daydoon wixii aanu xaarin dhaqsa ayuu uguba dhintaa marka xabad waxaa la yidhaha intifaakan waxyaalaha dee doogaa cusub iyo daaqitaankiisa kaba dhalanaya wixii uu dibirayo ee wixii hadduu markaa kaba iman waayana markaa dhaqsaba uguba dhimanayo taasba weeye haddaba wuxuu rasuulka ilaahay leeyahay salawaat ullahi wasalaamu calayh arabiicna horta dee rabiic waa fasalkan macruufka waa tan rabiic la yidhaha fusuusha sanada kaba mida roobka waktigaa da-ana dee rabiic waa la yidhaha waxaa kaloo rabiic u yimaadaaba de waa annahar asakiir ama jadwalka iyo maankada waa saaqiyada laga soo jeexo webi ama dee meel biyo marayaa laga jeexo ee kaa weyn aan ahayna rabiic waa la yidhaha kaa dambe alarbica kollay kitaabkana wax tilmaamaya ama wax macnahaasi waaba kuba iman doonaa kollay beeciyo dhexdeed waaba kuba iman doonaa lakin dee bishana waa tan rabiic la yidhaha malaa waktigii hore magaca labadan bilood magacu baxaa laga yaabaa inuu kusoo hagaagay un wakti guud ah dee markii magacyadani baxayeen ee carabina waa kuwan isbedbedelayo bilo halkoodii ku eg maaha fusuushay kuba wareegayaan se rabadaan bay yidhaaheen magacaan hore jiray min arabda oo waa dhulku markuu aad u kulul yahay de cagta uu ruuxu aanu dhulka kuba dhigi karayn a ramadaana waa ciidan markay cadceedu ku dhacdo kullaatee laguma gubanayaaba laba yidhaahaayo bal barhkood leannahaa tarmudu dunuub iyo waxyaalaha ba yidhaaheen kuwa janibkan kala eegay mala waktigii luqada ayaabay taasee saddex jumaada ba yidhaaheen waa qabo waa waktigan dee aad u qabo wey biyo ay fadhiisanayaan ba ama ay ku dhawaanayaan oo dee waxay bal matsalan markaa waktiyaday ku waafaqday un weeya laga yaabaa tasmiyadan markii ugu horreysay ay baxaysay oo waatan dee bilaa bishan aan kuba jirnay ta dambaba bal matsalan laba odhanayo labadoodana arbica way kuba jamciyaan mala taa isagu jadwalka ama saaqiyada alarbica ay kuba jamciyaan haddaba waxa weeye waxaa imaka rabiicu markaa ugu gudo-o daaqa ugu horeeye ee kuba baxa ee xoolihii daaqay daaqay waaba kuwan oo waxaa ku yimaada dee taas waxaan kuleylkiisan iyo tan iyo markay kuba dibiraan ayay bokoqba ama dee xoolu marka ay baratoodaan baabay dhaksa uguba dhintaan oo waa dilaya shaygii oo khayr ahaa roob ahaa daaq fiican iyo nicmadaa baxday ahaa markii arrinkani uu dhacay ee waxaani uu badsaday cunitaankiisa ee uu kuba dibiray maxaa kaba dhashay halaag baa kaba dhashay maalkiina waa saas oo kale adduunyadiio ruuxii haddii uu meel dayi waayo halka uu kasoo kasbanayo sida u isticmaalayo had iyo goorna uu kuba shuqloomo saa dee doogaas marka horeba nicmada ah roobkaasa khayrkaasa barwaaqadaasaba arrintani markii dee neefkanisan uu in badan badsaday ee taas uu bal matsalan uu uguba dhintay ayaa kana halaagaasi ugaba imanaya taasoo kale wayo khayrkii markaa janibkan xaggii adeegsigiisii iyo umurihiisii loo isticmaalaya dhibaatadani kaba imanaysaa weye isagoo shaygu asalkiisii hore khayr ba ahaa ina kula ma yumbit rabiicu yaqtulu xabadan aw yulimuna waa ku dhawaynaya de waa neefkii wuxuu ku dhawaanaya bal haba badbaade inuu dhinto ila akilat alkhadir mid buu kaba soreetaa iyadu waxa cagaaran cuntay un mooyo akalat cuntay xataa ida mtalaat waa neefkii markay buuxsantay khaasirataha labadeedii keliyoodoo labadii dhinac ay buuxsameen ay dibirtay ayay ka joogsatay waa sia ruuxaada intuu adduunyo kasbaday kama joogsanaya markaa ku dadaalaya dariiqadiisii fiicnaydna inuu kuba bixiyo marka sharkii waa ka badbaadaya markaasay markii ay dee ay dheragtay dibirtay ayay intay ka joogsatay cunitaankii ayay istaqbalati shamsa cadceedii bay ujeedsatay oo de adigu meeshii way iska fadhiisatay daaqii bay joojisay cadceeddii ayay xaggeed ay uba jeedsato markaasay saladat kallay jawaabtii idaadana way deetay xaartay waana dee waxyaalaha rajiican dawaabta oo kale kiisa jilicsan taas baa imaka sababi uu noqonaya saladat aw baalat awdan sida dee laftii inoo dambeeya wabaalati awdan macnawu baan kaba dhigaynaayo markii ad ujeedadu intay fadhiisatay daaqii daysay ee cadceedii iyo waxyaalahaasta qaabishay ba adigo dee waa si waa jirkeedii mala ay udiiriso o kale gees kale ayaa ay say noo soo socotana ay wixiina dib intay u caliicishatay ay sii jilcisay ayaa wixii ay kaba yimaadeen oo wixii baa deeta ay xaartay kaadiday markaasaa dee way nafisaysaa waxay ka badbaadaysaa marka halaagii ta kale ee aan iyadu taa makansan suurada aan makansan ee iska daaqayseena markaaba dhaqsa uguba dhimanaysa saladat aw balat uma jtarat markaasay deeta caliicishato ijtira waa jiradu waa waxaan dee waa kan aynu xayawaan kuba naqaane wixii ay markii hore daaqeen ay soo ceshadaan ay dib u raamsadaan oo kale taas baa jira la yidhaahaa ijtaratna waa ficilkii facaadat markii eeg ay nafistay wixii ay caloosheedii kaba faaruqeen ayaa maxay noqotay facaadat way laabantay oo faakalat markaasay cuntay taasi halaagii markaas eeg way ka badbaadeen masalku siyo uu inoo dambeeyaa faman yaakud maalan haddaba ruuxa maalkii qaadaya bixaqih xaqiisi oo meeshii u banaanayd buu ka kasbanaya ama kaba qaadan yubaarak lahu fiihi waa loo barakaynayaa waman yaakud ruuxa isaga qaadaya maalan bigayri xaqi oo ama qasbi buu kusoo qaatay dariiq xaaraam uu kusoo qaatay waa kaasoo ama meel famahalu ka isaga mahalkiisu waxa weeye kamahali ladii yaakulu waa ka cunayo oo kaleo walaa yashbacu aan dhergeynoo dee had iyo goor ziyaadu dalbaya waa wadaa u ziyaadu dalbayaayo kaa isagu dee waxa weeyaan xanuunhayo daraaddeed intuu wax cunayo aan marna dhergahayn kaasun baabuu la mid noqonaya kollay kamasal ladii yaakulu walaa yashbac horena wuu inoogu horreeyey bal xadiidka riwaayaadkiisaan yar dhamaynaa culimadu wixii ay yidhaaheen halkan ee dee koobanna waan sheegaynaa وxdثnي abو الطاhر qال أخبرnا cبدالله بن وهب qال أخبرnي مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن cضاء بن يسار عن أبي سعيد الخdري سندkuna waa dad aynu de kollay kitaabka kusoo noqnoqda intubana waana dadkii culimada ahaa أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم qاaل أخوف maagtii ka ugu cabsi badan أخاaف aan cabsanayo عalayكم korkiina wamaa yukrij llahu waxa ilaahay soo saaraya lakum idinka min zahrati dunya addunyo ubaxeed iyo dhalaalkeeda ama ziinadeeda iyo quruxdeeda qaalu waxay yidhaheen wamaa zahratu dunya ya rasuul llahi zahratu dunya maxay tahay rasuulkii ilaahayow qaala wuxuu uhi barakaat lardi waa dhulka barakaadkiisi waa futuuxaadkii yimi iyo dee wixii ilaahay uba soo saaray dhulka barakaadkiisi weeye qaalu waxay yidhaheen ya rasuul allahi rasuulkii ilaahay wahal yaati dee barakaad waabatanu waa barako waana waxaa ilaahay dee nicmada uu noogu nicmaynayo ee wahal yaati miyuu la imanaya alkhayru bishar khayrku miyuu shar laba imanaya qaala laa yaati alkhayru ila bilkhayr laa yaati alkhayru ila bilkhayr laa yaati alkhayru ila bilkhayr uu ku celceliyey rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu calayh oo wuxuu ihi khayrku khayrun mooye wax kale laba iman maayo oo khayrku khayrun baa ka dhasha kaba yimaada lakiin macnuhu waa maxay waaba kan rasuulka ilaahayna dee maelkii aynu soo marray sheegaye lakin dee zahradaasi walakin laysat hadihi zahra bikhayrin zahradani waa imtixaan iyo ibtire iyadu khayr maxdiyo maaho fitan baa ka dhalanaysa waxyaalaha kaba dhalanayo saa daraaddeed ama fitanta kaba dhalan munaafasada rasuulka ilahay ba xadiid kale uu kuba sheegay faqri idinkama cabsanayo addunyo in laydiin fidiyo oo marka aad ku tartantaan munaafasadaas iyo cadaawo iyo layskuba dilo ishtiqaal iyadii lagaba shuqloomiyo jeedsigii akhriya umuurihii diinta iyo waxyaalo taas baa dee meeshii iyadii kuba sugan oo marka arrimahaasi khayr maaho ee maaha un khayr maxdiya ee umuurahaasaaba iyadii kaba imanaya waaba kanoo ina kula ma kii dhammaantii anbata rabiicu rabiicu uu soo saaro yaqtulu kolley anbata waa dee ficilkii waa ficilkaa maadi arabiicna waa faacilkii yaqtulu aw yalumu naslan kolley dee markaa mafcuul uma dhacayso say cayniyay maka halkan yidhaahaan kolley lafta inoo dambeeyana waan arki doonaaye waaba iyadaynu wax iska qadarno riwaayadii horena markaa tani way imanaysaa un halkii hore iyo halkani waa islaba mid oo markaan idhaahno ina kula ma kii dhammaantii ambata uu bixiyo ina markii horena yumbitu bay hayde uu bixiyo arabiicu gugo roobkaagu uu bixiyo ee daaqa ilaah baa soo saaraya de waa sababtii eh maa yaqtulu aw yulimu ma waxbaa kamid ah ama shay-an shay baa kamid ah yaqtulu dilaya wax oo neefkii weeye daaqay kaah aw yulimu ama se kuba dhaweynaya halaagii weeye oo dee waxa weeyaan ku dhaweynaye wixii inuu dilo ama uu dhintaba ilaa aakilata alkhadiri waa tii iyadu daababa ama neefba ahayd ee cuntay wax cagaaran oo ka akhdarkaaba oo dee xaaladana ay kaba dhacdo fa inahaa iyadu taakulu way cunaysaa xataa ida mtadat markay kala fido khaasirataha waa labadeedii dhinac ay kala baxaan ay dibirto ayay istaqbalat ishamsa cadceedii uba jeedsan uma jtarat way caliyo ceeshan inteedii un bay dib u raamsan si ay usii jilciso bal wixii wabalat waa nikaaji wasaladat way xaari xaar jilicsan sida markaa wixii intifaaqe kuwa kale kuba dhim ay ku dhimanayeen ba iyadii ka suulayo oo uma caadat way laamaysaayo faakalat way cuni haddana dib bay u daaqaysaa taas baa dhibtii kaba imanaysay daaqan cusub ee waktigaa gugiyo roobkaa hore guga kuba baxa taasaa ka badbaadaysa ee ruuxii bal maselkiina waa inoo dambeeyaa maalka labada dhinacbe marka rasuulku wuxu uhi ina hada lmaala xoolahani khadiratun waa cagaaran yahay oo xulwatun waa macaan yahay habeen dhaweyd baynu taa waxaa looga jeedo soo maray oo ujeedadu waa shay faakiha ah oo midabkiisna uu cagaaran yaho ishu ay ku raaxaysanayso halkaa dee maxbuub iyo wax dee la jeclaado nafta ay u ilata jaanibkaas waa wasfi iyo macaanna iyadna waa wasfi labaad oo keenaya dee in nafti ay jeclaysato waxaan ay u ilato faakihadaa labadaa wasfiye mid kastaaba uu yahay marguubu fiihi wax la jecel iyo la doonaya ama nafta ay u ilanaysa kulansatay oo kale ayaa maalkan iyo waa kaa naftiibaa jecel doonaysa taa laga daba dhacaye dee cid kastaaba ay jeceshahay oo dhammaan wada jecel lahay faman akadow laakiin ruuxii qaadadina dadkii faraha ka qaada lama laha ee ruuxii maalkii qaata bixaqihi isagu xaqiisii oo dariiqii isagu markaa meel banaan iyo meeshii loo baneeyey unbaaba kasabkiisaasi uu noqday wawadacahu dhigana fii xaqihi isaguna meelihii dee iyaduna sharcigu u jideeyey ayaabuu dhigay oo sakadiibuu ka bixiyo xaqii ilaahay kale kuba sugnaana muu iloobinbo taasoo wixii kale dee isaga laga doonaya xuquuqa sida nafaqaadkiiyo wixii waa ka wada bixiyey oo adigu bal waa taas fa nicma almacuunatu wa fa nicma waxa fiicnaaday almacuunatu kaalmo iyo wax kaalmo ruuxa u ah huwa isagaa u fiicnaaday markaasoo macnaa maalkaas uu saas hadday tahay kasbiga hore iyo hadday tahay waa waxa weeyaan sarfinta iyo infaaqa dambeba dariiqii dee loo jideeyey uun ruuxii isagu labada dhinacba waxa weeyaan ilaaliyey ee arrintiisu ay ahayd taas maalkani wuxuu noqonayaa wax uu kaalmaysto umuurtii diintiisi iyo aakhiradiisii iyo dee adduunyadiisiiba u kaalmaysto oo fa nicma waxa fiicnaaday almacuunatu macuuno wax kaalmo ruuxa u noqda huwa ka maalka caynkaasaba u fiican oo macuun uu kaasi yahay waa khayr iyo baraka markaa waman akadahu ruuxa qaada bigayri xaqi waa xaqiisi meel aan ahayn oo dariiq aan banaanayn iyo meeli aan loo banayn baabuu kaba soo kasbaday kaana wuxuu noqonayaa kaladii kii oo kale yaakulu cunaya walaa yashbacu aan dhergahay bo had iyo goorde waa kaa masiidka dalbaya oo kale bal xadiidka riwaaya inoo dambaysa waa riwaayadan markaasaan xaggii maselka kusoo yar laabmaynaayo xadaثnي علي بن xجr qال أخبرnا اسماعيل بن إبراهيم عن هiشhام صاaحب الdstوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي مymuنة عن cطاء بن يسار عن أبي سعيد الخdري قال أنه qال ta dadkani waa dadaan soo wada maray هiشhام baa cibaaraynu aragnay caaw da inoogu sugan عan هiشhاm صاaحب الdstوائي al horena عan هiشhاm dstوائي ama هiشhاm الdstوائي baan soo arkayn imika waa dastawaa-i saaxibkeed ahaa waana imaamkii macruufka ahaa atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa kamida waa dabaqadii maalikiyo aadna waa uga geeri horeeyeyba waa maraggaa kuwoodii ugu waaweynaa weeyaan ba waana nasiqo sabti ah oo hishaam ibn abi cabdillahi cabdillahi hasan sabar baa la yidhaha addastawa-iyi horta addastawa waa meel kuura ahayd ama degaan iyo muqaadaca ahayd kollay muqaadacaadkaa faris kaba mid ahayd isaguna degaankaa mu ahaynoo waa nin reer ciraaqe waxay dhaha dhar meeshaa laga keeni jiray buu iibin jiray waa dhar markaa nisbada waa taa waa dhar halkaa laga keeni jiray ayaa dee shaqadiisi iyo waxyaalahaasi ay ahaayeenoo markaasaa adastawaayi iyo saaxibu dastawaayi markaa waa libaaskii noocaas ahay ama mandiqada kaba imanayey waa ninkii dee mala tijaaradiisa ahayda culimadu waa dadkaa xirfada lay uba badnaayeen hilaal ibn abi maymunana waa yaxya iyo cadaa saddex taabici baa xadiidka markaa isku wada xiga hilaal ibn abi maymuna hilaal ibn cabdillahi ibn usama horeyna usoo maray oo hilaal ibn cabdillahi ibn usama wuxuu yihi abu saciid alkhudri qaala xadiidku marka waa xadiidkii horeynu soo haynay un cadaa ibnu yasaar markii horeba waa inoogu sugnaa waxa weeyaan laakiin markii ugu horreysay baa ciyaad ibn cabdillahi ibn sacad ibn abi sarx ayaa dee abu saciid uu kaba warinayay wuxuu yihi qaala jalasa rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam cala mimbari rasuulka ilaahay baa mimbarka uga fadhiistay riwaayadii horena waaba istaagay dabalaa markii hore u fadhiistay dabadeed buu istaagay rasuulka ilaahay wajalasnaa xawlahu anaguna hareertiisii ayaa fadhiisanay ama dee qiyaamkii cala lmimbarba juluskan inuuga jeedaana waa suurtagal faqaala wuxuu hi ina mima kii waxaa kaba mid a akhaafu calaykum aan idinka cabsanayo bacdii dabaday ma yuftaxu calaykum waxa laydiin furaya ee min zahrati اdunya wa ziinatiha addunye ubaxeed iyo dhaldhalaalkeed iyo quruxdeed ah faqaala rajul nin baa wuxuu hi awaya'ti alkhayru bishar ninkii uu fogeystay shaygii oo dee khayr lagu magacaabay baraka lagu magacaabay in haddana shar kaba dhasho waa istibcaad oo kale tiri oo khayrku miyuu laba imanaya dee wixii hadday khayr ba yihiin ma shar buu la imanaya khayrkii baa shar isu bedelaya ama uu kaba dhalanaya qaala wuxu uhi abu saciid fasakata canhu rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baa ka aamusay ninkaa saxaabiga ah ee su-aashaa weydiiyey xaafid ibnu xajarre magaciisa isma taagin ama muu helin faqiila lahu waxaa lagu yidhi ma sha'nuk markii rasuulka ilaahay aamusu muddo aamusnaa warniyo xaaladaadu maxay tahay tukalimu rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baad la hadlaysaa walaa yukalimuka adigana kuuma jawaabayo qaala wuxuu yihi abu saciid wara-ayna waxaanu ictiqaadinay oonu isna idhi aanu aragnayba anahu yunzalu calayhi way in lagu soo dejinayo xaaladii dee rasuulka ilaahay acraad ama waxyaalaha ka muuqan jiray iyo calaamaad markaa waxi uu kusoo degayo waayo waxaygu waa culus yahay ilahay baa yihi inaa sanulqi calayka qawla thaqiila markaa shiddo adag iyo culays badan baa rasuulka ilaahay dee uu kuba ahaa taas baa keenaysa sida xadiidkii caaisha kuba yimi waxa weeya rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh maalin uu ku qabow yahay waa iyadoo madiine la joogo dhaxan badan ba ay jirto aad u qabowdahay ayaa haddana markaa waxayuu ku yimaado dhidid ka dhici jiray ama dhididka markaasoo dee kaba di'i jiray waa siqalka uu waxyigu leeyahay waa ti saxaabigii jaliilka ah zayd ibnu thaabit oo katabadii waxyi kaba mid ahaa iyadoo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh maalin waaba dee aayad koobnayd oo suurata alnisa ahayd markii soo degitaankiisa mala madaxuu bowdadiisa kuba hayo wuxuu ka baq yihi markii hore ada caadi bay u ahayde waa markii waxyigu xaaladaa kuma soo degay ayaabuu yihi waxaaban isli malaha lugtaadii dib uguma soconaysi inay burburto ayaaba kaa baqday oo siqalkii haddaba tan baa dee ta keenaysa dee u muuqato way arkayeen oo dee calaamaadkaasa aan leeyahay way ku garanayeen faafaaqa rasuulkii ilaahay baa ujeedadu waa wixii markii hore daboolay baa ka kor noqday weeye de ina caadi buu ahaayo maaha in la miyir daboolay yamsaxu xaalu masaxayo canhu xaggiisa aruxadaa waa dhiid kan dhiid waaweyn oo ka da-ay isagoo iska suulinayo iskaba masaxaya aruxadaa waa alcaraq min ashida aktaru ma yusama bihi caraq lxuma aruxadaa wuxuu leeyahy inta badan waa alcaraq horte lakiin inta badan aruxadaa waxaa la yidhah bu leeyahy waa xumada dhiidkan ay keento ayaaba aruxadaa la yidhah adigu bal rasuulka ilahay dhiidkaasu iskaba masaxay waqaala wuxuu yihi ina hada saaila wakaanahu xamidahu halkan kollay nusqada ama nusqooyinka muslim sidan baa adigu nusqooyinka qaarkood dhacay ina hada saa-il oo dee ay laba siyood ba aan ku dabdin karno inaan jumlo dhan kaba dhigno oon idhaahna ina hada waa kan waa ninkan dee asaa-ilu oon markaa khabarkii kaba dhigno ina haadana ismigaan kaba dhigno waa saa-il dee maxmuuda waa nin fadina fahmale oo aad iyo aad ufiicanba oo taas oo jumlo dhan aan kaba dhigno taasi waa mid inaan aan daynoon dee asaa-ila hada iyadoo ismigii ina tahay asaa-ilana nacti aan kaba dhigno waxa weeyaan khabarkiina aan markaa qadarno oon idhaahno ina hada saa-ila mamduuxun ama xaadiqun iyo fadin iyo wuxun bal taasi waa mido waa nusqooyinka qaar wax dhacay nusqooyinka qaar waxa dhacay buu leeyahay nawowi raximah llahu tacaala ayna hada saa-ilu markaa mee ninkii saa-ilka iyada waa nusqo iyadna cad weeyaano ruuxi waxay weydiinayaan nusqooyinka qaarkoodna muslim saasaa dhacday barhkoodna anna oo waxa weeya la yidhaha ana hada saa-ilo ayna ayay la mid noqonaysaa waayo ana macaanideeday taasi kaba mid tahay barhkoodna waxaa dhacay buu leeyahy ay oo dhammaanna waa wada saxiix buu leeyahay iyada haddii ay la yidhaaho me ay me ayu ayu maha ay ay wuxuu leeyahy un kaafkiiyo miimkii baa xadfano wa ayukum hada saa-ilu bay noqona waa istifhaam oo kuwii kale ay la mid tahay macnuu waxa weeyaan rasuulka ilaahay waa kan saxaabigii leh waxaabad moodeysay inuu ammaanayay ama mahadiyayo de isagii kuba in marka leego u ammaanayay su-aashan uu laba yimi waa su-aal fiican oo dadkiina anfacaysa markaasoo kaanahu xamidahu faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh inahu laa yaأti lkhayru bishar khayrka maxdiga shar lama yimaado lakin de arrintan zahrat dunya maaha khayr un maxdiya ma aha waa waxaa ibtilo iyo fitnaba ah imtixaan dadka laguma imtixaanayo lakin khayrka isagu khayrkii dee shar kama dhasho waina mima yunbit rabiicu waa halkan halkan lahayd riwaayaadka hore wax alla waxaa rabiicu soo saara waxbay dilaan ba meesha inooguma sugnayd yaktulu xabadan aw yulim dee taasna ma wada dhacdo maaha inay xoolihii markasta inay ku wada dhintaan riwaayadani mintii tabciidiyad ahayd baa kuba sugan kale sida imaam nawowi uu kuba sharxayaana mala sida xaafide uu leeyay bmanaa sida rubn tagsiir oo kale uu kaba dhigay bmacnaa kasiiran inay tahay oo markaa aan nidhah kuwii horena sidaan tadaan ku xambaarayna oo markaa muxuu noqonay ina mima kii waxa kamid ah oo dee mintii tabciidiyad ahayd baa maadii imika lagu idqaameeyey ina mima kii waxa kamida yumbitu uu bixinayo arabiicu yaqtulu ma yaqtulu ama shay-an shay yaqtulu wax dilaya aw yulimu dee wuxuu u dilayaana waa maxay waa xabadkii aynu soo maray dee boka ama dee taasoo markaa xoola ay daratooba ay taa kuba dhintaan ilaa akilat alkhadiri taa wax cagaaran cuntay uun mooye fa inaha akalat xataa ida imtala'at khasirataha istaqbalat cayna shamte cadcaddi ayay uga jeedsatayoo fasaladat markaasaa wixii isagoo jilicsan ayuu kaba yimi wabalat waa ninkaade waa halkan lahayn aw balat awdaa hore bimacnaa wubaan kaba dhiganaynaa uma bacdigeedna waa taa nefistay oo caloosheedna ay faaruqdaye waxay ku noqotay haddana daaqiyo uma ratacad way daaqday waina hada lmaala bal in inta dambe kolley waa in macnaheed maynoo yar cadiya ka horan aan kuba soo marro waxaan dee laqabada ugu sii celcelinaa maba jirte kolley xadiiska imika halkan macnihiisu waxa weeyaan qeybtan maselka hoo ibnu durayd ayaa yidhaha rasuulka ilaahay baaba dee cibaaradan iyo maselkan uguma horreeyo cid alla cidiya ama ku hadashay dadka bulaqada iyo udabada ahayd waa xadiidka un bay kaba qaateen oo wax dee masalan cibaaro san oo lamid oo markaa carabeysan uga hadashay oo kaas may jirinba waa min wajisi kalaam iyo wajawaamiciya nabaadka waktigaa guga baxa ee de akhdarka ah waa kanoo waxa kaba dhasha dhimasho xoolii ay kuba dhintaan o xabadka uba dhintaan ama ay kuba dhowaadaan haddii aan neefkii intuu xoogaha wixii dee ugaba baahnaa kifaayadiisii intuu kaba qaatay aanu kaba joogsan oo taasi markaa darar aanay kuba keenin haddaba xooluhuna waa saas oo kale maalkiina waa saas oo kale oo nabaadka ama daaqa waktigaa guga baxaya iyo doogaas de waa waxaa mustaxsankeesa xooluhuba ay waxaan u jecel yihiin naftii baa dooneysa way u ilanaysaaye laakiin dadkii baa maxay yihiin way qaybsamayaan mid isagu badsanaya waktigiisii oo dhan halkaa kuba bixinaya gees kalena aan wujuuhdiisii oo imaka waxaan kaba yimi ee ay neefkani waxaaraya bixintii maalka la bixinayo kaluu masala unoqonaya aan dariiqadiisii fiicnaydna aan kuba bixinayn kacaynkaasa maalkii had iyo goor ku mashquulown ururintiis isagoon u meeldayahayn halku ka kasbanayo marka dambena aan bixinayn oo meelihii fiicna aan kuba bixinayn isaga maalkii uu halaagaya kaas waa maalkaa uu halaagaya ama uu ku dhawaanaya inuu halaago kii isagu waxa weeyaan dee marka la eego ururintiisa iyo kasbigiisaas waa nooca iktisaad oo calaqal meelihii loo baneeyey ayuu waxa weeyaan kaba qaatay wax yaroo kooban buu ku kaaftoomay ama waabu badsadaye laakiin markii dambe wujuuhdii fiicfiicnayd iyo duruqdii layidhi kuba bixiya ayuu kuba bixiyey sida neefkaa dee intuu dhargay oo daaqii kaba dhargay cusbaa markaas dirana dabadeedna haddana laakiin markii dambe wixii uu kaba wada yimi dee markaa ay xaarkaa jilicsan xaartay kaba wada yimi saas oo kale ayuu ufariqay oo uba bixiyo meelihii fiicnaa kuba bixiyey kacaynkaasa isaga dee haba haba badsada markii hore isagana maalkii darar uma aho bal markaa waxa weeyaanuun laba masal baa ku wada suganoo kii isagu maalka urursigiisa badsaday ee almaanic min alxaq manceeyey ee aan bixinahayn ee daruqdii khayrka aan kuma bixinayn kaasi waa kaa halaagsamaya waa noocaa hore midna isagu waxa weeye oo masalka labaad isagu dee uu noqonayo waa kii muqtasidkaayo kan ila akilat alkhabr qaybta dambe isagu ah waa kaa isagu muqtasidka ah oo dee waxa weeye nabaadkii rabiicuba ama daaqa guga ku baxaya khayr baa la odhanaya waa barwaaqo iyo nicmo waana waxaa xayawaankiiba uu kuba noolaanayo laakiin maxaa jirta isagaba wax lagu dhintaaba meesha kaba yimaada ama lagu dhinto ama laguba dhowaado haddaba maalkiina waa saas oo kale oo haddii dee waxa weeyaan isagiina maalkii aan loo meeldayinoo aan si fiicanna loogu tasarufin duruqdii khayrka isagana halaag baa kaba imanaya sida tanba halaagga ugaba imanayo bal markaa macnaa xadiidka iyo labada masale inoogaba sugan taas weeye oo rasuulka ilaahay de waxay iyaguba garanayeen oo xayawaankooda ay kuba garanayeen ugu misaaliyo dee bal markaasoo uguna caddeeyey suuradan sa shaygu isagoo sidiisa dee maal iyo khayr iyo nicmo ilaahay dadkii siiyey ah ay ugaba imanayaan halaag iyo dhib iyo dee taasi ay ugaba imanayso dee fidnana uu noqonayo waina hada maala rasuulka ilahi wuxu uhi xoolahani khadirun xulwun wanicma saaxibu lmuslimi wanicma waxaa fiicnaaday saaxibu lmuslimi ruux muslima saaxibkii maxaa fiicnaaday huwa waa maksuuskii kani oo macnaa isagu maalku waa waxa u fiicanba ruux muslima saaxibkiisa dee isagaaba ah ka u mudan ee uba fiican laakiin waa kii liman acdaa minhu miskiina ruuxa isagu ruuxii miskiinkaa wax ka siiya walyatiima kii agoonkaa wabna sabiili kii socotada ahaa aw kama qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam oo de waa shaki bal laftigu inuusan ahaye inay wax ay laftigu uu kaba dunaayo waa marka shaki meesha yimaado cibaaro laga yimaado wixii lahuba dee lama odhanayo ee haddii xadiidka macne lagu wariyeyna way mudan tahay aw kama qaala rasuulu llahi sala allahu alay waslam yidhah waa marka macne lagu wariyo marka shaki uu jirana iyadana waa la yidhahaayo s suyuudi lahaaba alfiyad sawqul akhiira aw kama qaala wama ashbahahu ka shaki fima stubhimaayo oo markaad macno ku warinayso ugu dambayn dheh aw kama qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam iyo sadee shaki oo kale haddii wax kaa aad kaba shaki iyo meeshii shaki kaa galo oo cibaaradii laba isticmaalayo simaa saxaabigii u laba yimi wainahu shaniya man yaakudu ruuxa qaadaya maalkii bigayri xaqihi waa xaqiisii meel aan ahayn buu kaba qaadaya kaana kaladii yaakul walaa yashbac wayakuunu waxaanu noqonayaa maalkii caleyhi korkiisa shahiidan markhaati iyo xujo waa kaa in lagubabahale ee cadaabba ku noqonaya sayn hore kitaab sakaat awalkiisii uguma soo maray markhaati iyo xujona uu ku noqonaya maalinta qiyaama bal markaa xadiidka ta inoogu sugan guud ahaanba waxa weeyaanuun waa tarjamadu siday inoogu sugnayd oo digniin la isaga digayo in lagu kadsoomo adduunyo taas oo bal matsalan waa nadarkeedi iyo mufaakaradeedi iyo inhimaka ama dee badsashadeedii taa laguma kadsoomo waxaa kaloo xadiidka inooguma sugan maalku fadliga uu leeyahay nu maalku maaha un dee sidiisa o dhami wada shar maaha fadiilada maalka laakin waa goorma liman akhadahu bixaqi wasarafa fi wujuh khayr ninkii marka horena kasabkiisii dee meel meel xaraama aan kasoo kasban wujuhdii khayrkana kuwa bixiyey bal masalan taas oo kale sade kan rasuulka nicma saaxibu lmuslimi huwa liman acdaa minhu miskiina walyatiima min asabiil iyo laftigii horeynu soo maray fanicma almacuunatu huwa waa wax dee macuuno iyo kaalmo ruuxii muslimkaaba uga noqdaa isagaaba u fiican ama isagaaba uu yahay waana kumay de waa ruuxa isagu dee man akhadahu bixaqi wadaca fi xaqi bal inta xadiidka inooguma sugan iyo dee maselkan aada u mudan ee rasuulka ilahay ma labada masalo inoo sheegay baabu fadli tacafufi wasabri isdhowritaankii su-aasha dadka iyo waxweydiisigooda iyo waxyaalaha la yskaba dhowrayey iyo sabirkii la sabraya ruuxu faqriga iyo baahidii waxyaalaha uu kuwa sabrayay kolba wixii ilahay siina kuba qancaya taas buu fadligeedii ou lahaa ayuu baabkeedi yahay xdثna qتaybة بن سعيid عن mالك بن أنس فيma quriأa عalيه عن بن شhهاaب عan cضاء بن يزيد alaysiye عan أbي سعيidi الkdriي intana horaynu cضاء بن يزيدna usoo maray kitaabka xaggiisii horiya أna ناasa dad min aلأنصاaر anصاar kaba mida sأlوu رasuul الlahi صلى الlهu عليه وsلم rasuulka ilahi bay wax weydiisteen faacdahum uu siiyey uma sa'aluu haddana waxbay weydiiseen oo faacdahum uu siiyey xataa idaa nafida markuu dhammaaday maa cindahu wixii uu markaa hayee maal aha markuu dhammaaday ayuu qaala yidhi ma yakun wixii ahaadee cindii agtayda ku sugnaadee min khayrin maal ah waa khayr waa imaka waa maalkii waxaa agtayda kuma suganee khayr ah macnaa maal ah falan addakhirahu ma kaydsanayo cankum oo anigu nin urursanayo oo dhiganayo idinka idinka markaa haysanayo idinka kaydsanaya ma ihi waman yastacfif ruuxa isdhowra macnaha dee sintiyataadu dalab bay faa'iideeyaana yadlub lcife lakin macnuhu waa adigu su-aashii dadki iyo taas iyo ayuu iskaba dhowru iskaba ilaaliyeyn imaka su-aal baana meeshii taalay yucifahu llahu ilaahay baa cifa ku arzaaqa weeye yarzuquhu llahu lcifa ilahay baa wuxuu ka dhigaya markii hore waa isagaaba dee naftiisii buu isku kalifayo isagoo xataa baahi jirtuu iska ilaaliyay su-aashii dadka ilah baa subxaana watacaala cifo ku arzaaqaya waman yastagni ruuxa isqani yeelo de waa yastagni can masalat nnaas oo ka kaaftooma isagoo xataa uma baahan buu iska daayey oo waxa weeyaan qanimu muujistay oo waaba taas yaxsabuhum ljaahilu agniya min atacafufi kuwa ilaahay yidhiba yugnihi lahu ilahay baa qanaaco qalbi waa taa aynu aragnay qaninimada nafti inay tahay qina nafsi tan baa ilahay ku arzaaqaya ruux qaniyu kaba dhigaya e hadduu baahdana ilah baa meel kale wuxuga soo dhib yarayn waxaanu ku arzaaqayaa gina nafsi baa ilahay ku arzaaqaya waman yasbir ruuxa sabra kale nusqooyinka ama dee riwaayaadka qaarkood yatasabar oo takaluf kuma suganyay uisa sabir siiyey wuxuu isku xambaaray naftiisiibuu sabir iyadoo dee markaas ayuu kuwa xambaaray imaka halka ruuxa sabra adigu idaaqadaas iyo cidhiidhiga iyo faqri iyo wixiibu u adkaystay yusabirhu llahu yusabirhu ilah baa sabirsiiya ku arsaaqa sabir wey wama cudiya lama siin axadun axadna waa iimaanka dabadi min cadaain cada lama siin khayrun huwa khayrun isaga ka khayr badano waa awsacu min asabri kolley waa nusqooyinka muslim sii dhacday markaa mubtada waxaan markaasna huwaan qadaraynaa sidaas ah sida riwaayo bukhaariba dhacday oo wama cudiya lama siin axadun axad lama siin min cadaain mintu iska zaa'id weeyaan oo waa cadaan caddo lama siino xataa kutubta dee barhkood xadiidka soo naqlisa kama soo naqlin waxaad arkaa barhkood inay minta kama tegan lakin waa min cadaain ay cadaan ruuxii lama siina waa mafcuulkii labaad ee ficilkan dee laba mafcuul buu qaadanaya mafcuulkii labaad buu noqon waxa weeyaan marka la eego imaka mintu aan markan ka dhigna zaa'ido lama siiyo oo lama siin axadna wax laysa siiyo iyo cadiyo khayrun huwa caddahaasi huwa khayrun ka khayr badan wawsacu kana waasacsan min asabri huwa khayru min asabri labaduba dee maka labadoodani waa tanaasuc ahaane khayru min asabri waawsacu min asabri cadaa ma cadiyo ka waasacsan ka ballaadhan kana khayr badan dee waa iimaankii dabadeed sabir waayo waa taas ruuxna lama siin wey bal xadiidka tay inoogu sugana waa alxasu cala tacafuf boorin laysku boorinaya cirfadii iyo in laysdhowro iyo kolba wixii ilaahay ku siiyey laguma qanco wsabri calى daq اlcashi wagayrihi min makarih الdunya baab fi اlkafaafi wاlqanaacati wuxuu u baabaysan yahay kafaafkii oo a bal fadliga ama uu leeyahay kafaafkii ruuxoo dee waxaan ilaahay siiyey wax isaga ku filan oo bal masalan dee labadii dhinacba sharkoodii sharkii faqri kaba imanayo iyo sharkii qaninimo kaba imanayo labadiiba ka badbaadaya waa kafaafki walqanaacati iyo ruuxoo kolba ilahay wixii uu siiyo kuba qanca fadliga uu leeyahay taas buu baabkeedi yahay xadaثna abubakr bn abi shaybata qala xadaثna abu cabdالرaحman الmqriu عan سacيid بn abi ayuba qala xadaثani shurxbil wahuwa bn sharikin can abi cabdالرaحman الxubuliyi ama عن cبd للh بن cمr بن الcاaص أنa رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم qاal bal xagga sanadka laba nin oo weliba isku kunyaa dee waxyaalahan kale ha kala dunaadeena ayaa inoogu suganoo mide waa ninka sheeka mslim usheekha abu cabdالرaحman الmqri horeynu kitaabka ugu soo aragnay waa nin asalkiisa hore reer basra ma ahwaas ahaa laakiin markii dambe maka degay cabdullaahi ibnu yaziid baa la yidhaah muqrina waxaa loo yihi dadkii dadka u fadhiistay inuu dadka qur-aanka baro ayuu ahay oo dhowr iyo toddobaatan sanood buu dadka barayay uun ama kana yuqri'u lqur'aan waayo isagoo boqol gaadhay buu dhintay laba boqol iyo saddex iyo tobankii hijrada bukhaarina marka la eego sheekhadiisa ragga ugu waaweyn buu kaba mid yahay waayo muslim eeg ma soo gaadhin muslim lama kulmino waa siduu wax kaga warinayaa kolley ragga kalena ma soo gaadhi karaan bukhaari waa min min kibaari shuyuukhi oo de waa nin atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey kamid oo taabiciintii laba kulmay laba boqol iyo saddex iyo tobankii hijiradana dhintay cabdullahi bn yaziid almuqri saciid ibn abi ayubu kolley waa nin hiqo o aynu hore usoo marray isaguna shuraxbil baa isagu cusube lakin axaadiid kalena waa leeyahay waa nin isaguna markaan eegna atbaacu taabiciinti un walow dee sikaara saxaaba uu soo gaadhay atbaacu taabiciintu xadiidkan iyo laba kale u yeelanaya lakiin ninka kale meesha jira waa abu cabdiraحman اlxubuli koley nawowina raximah الlahu tacala wuxuu leeyahy muxadisiintu nisbadan waa reer horta bani xubal la odranayay ee muxadisiinta agtooda waxaa mashhuura in dam bacda la damyo alxubuliyi la yidhaaho ama cinda ahli اlcarabiya iyagu in alxubaliyi la yidhaaho malaa xubal baa reerku ahaayo ayaa agtooda mashhuure bal ninkani waa ninkaas saxaabiga kaba warinayo waa taabici isagana magaciisa cabdullahi bn yaziid baa la yidhaha bacdaa labadooda ag abu cabdiraحman almuqrina waa cabdullahi bn yaziid abu cabdiraحman alxubuli ama xubalina saa loo qabde marka ahl alcarabiya ay leeyihiinna cabdullahi bn yaziid wey yani waa sikaaru atbaaci taabiciin oo waa ta lena laba boqol iyo saddex iyo toban bukhaari baaba soo gaadhay bal wax ka wariyo min kibaari shuyuukhi ama ninkani waa nin mutaqadima waa nin taabiciya boqolkii hijirada ayuu dhintayba waana nin iqaa kolley xadiid kitaabkeenana xadiidkan unbuu ku leeyahy wax kale kuma laha hore umaynaan soo arag nimana dambeeyo ee xadiidkan unbuu ku leeyahy magaciisa laakiin isna cabdullahi bn yaziid ee dee kaasna waa almuqri kana asalkiisa ama almakina waa loo raaciyaa asalkiisa hore waa basriya hawaas kanise waa reerkan baa loo nisbeeyaa ifriqiya ku dhintay yidhahaan maanta biifriqiya kolley kutubta hore iyo waktiyadaasna ifriqiya tunis bay dee ku idlaaqaan ma maha africa o dhan umay jeedin afriqiya waktigaa dee waxa waddanka tunis la yidhaaho ayaa afriqiya la odhan jiray oo adigu markaasa afriqiya taas wuxuu ku dhintay tunis ba markaasay maanta biafriqiya kollay kutubta hore alafriqiya afriqiya iyo marka ay leeyihin waayo maqribka kaleba dee markaa islaamku waa gaadhay dee maqribkay kuba idlaaqayeen iyo waxyaale afriqiya markaa kollay waxay ahayd intan adigu tunis markaas waxay can cabdillahi bni camr bn alcaas ana rasuul اllahi salى اllahu alيyه wasalam qaala wuxuu yihi qad aflaxa waa liibaanay man aslam macnaa falax waa de waana waxay idhaahaba kelimada falax ba kelimo dee luqada carbeed macnaha ay keenayso keenta maba jirto malaa kelimada naseexada iyo iyada naseexa iyo iyadaa dee macnaha ballaarhan ay leeyihin ay tahay qad aflaxa man aslama ruuxii islaamay de waa sax de way islaamay oo muslim ah warzaqa lagu arzaaqay kafaafan waa qadr alxaaja kafaafka oo waxaa baahi iyo xaajo ka kaafinaya eg dee taraf iyo ahla tarafna aan haleeshiin ahayn oo waa intii baahidiisa ahayd intii kifaayadiisa ahayd marka inuu dad iyo waxyaalahaas iyo xaajadii dadna waa kan oo wax kaga filan buu haystaa wax markaa dee ahla taraf haleeshiiye iyo waxyaalahaasna ma aha waa intaas kafaaf baa ilaahay kuba arsaaqay kafaafan marka dee arrinku maxay keenaysaana kolley faqrigu shar iyo dhib buu leeyahay oo waa kan rasuulka ilaahayba salawaat ullahi wasalaamu aleyh ilahay faqriga caynkaasa ka magan gelaya dacooyinkiisa ay kaba mid ahayd bal matalan taas bal meelo qaarkood dee kufri iyo faqriba uu israacinayay ba xagga ducaani ama isticaadada haninimaduna xadgudub iyo duqyaan bay leedao kalaa in alinsaana layadga rahu istaqna labadaa sharay waxay leeyihin buu labadiiba ka badbaadaya labadiiba ka badbaadaya waa kafaaf markaatan warziqa kafaafan laakiin ruuxii bal haddii kafaaf la siiyo muslimna uu yahay si uun waxa uu indhataagayo dadkaa ka xoolo badan waxba taasi dee falaaxii markaa qeyb kuma yeelanaye waqanacahu llahu bima ataahu wey waa tan ilaahayna ku qanciyey waxa uu siiyo wuxuu raalli ku yahay waxa ilaahay siiyey ayuu raalli ku yahay oo de markaa muxuu ruuxaas yeelaya waa ani gina nafsidii aynu soo marnay xadiidkii casharku inoogu soo bilaabmay laysa algina can kasrat lcarad inama algina gina nafs ti buu helayaayo wuxuu ku qancay ilaahay ku qanacsiiyey oo bal wixii ilaahay siiyey oo ayuu markaa saabir ku yahay ama raadli ku yahay oo wax kaloo ka badan iyo waxyaalaha uma indha taagayo kaas waa ruux liibaani weeye oo صifaadka adigu ruux hadee umuuraha kuwa sifoobo xadiiska ta inoogu sugan fadilat hadi awsaaf te waana wax israacsane xadaثna abubakr بn abi shaybata cmr الnaqid وabu saciidin ashaj qalu xadaثna abu saciidin ashajna hore dee kolley waan soo aragnay cabdالlah بn saciid waraanaynu usoo ogaanayba dee sagaal sheeko bukhaariyo mslim ay kuwa kulmaan mid kamida inuu yahay marka abu saciid bukhaariyo mslim ujeeda lix umuhaadkuba ay ku kulmaan قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه محمد بن فضيل أبيه أي كبرنا أتباع تابعين تي أبيهنا وهي فضيل بن غزوان بن جرير وهي الضبي كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة أبي زرعة من لو إنه سوينا ورنا وينوصى مرة وأبي زرعة بن عمرو بن جرير وجرير بن عبد الله ayaa u awow ah aabiha camrin baa la yidhaha jariir waa awowgi abu zurcana magaciisa harib waa la yidhi waxyaalo kalena waa la yidhi bal kunyadiisan bu kuba shuurooben qaala anahu qaala qaala rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi allahuma ajcal ilaaha waxaad ka yeeshaa risqa aali muxamedin muxamed aalkiisa risqooda waxaad ka dhigtaa quutan quut kaba dhig aali muxamed waaba dee azwaajtiisii iyo awlaadiisii iyo dadkii kale qaraabadiisiiba ahaa ee aalkiisa ilaahu risqooda ka dhig quut waa si ay dee uga badbaadaan un sharka adduunye iyo dee fitata ay leedaynu soo marnay kol kol haddii aan dee halaagba keenaysa dee bal matalan halaag keenaysa si ay ugaba badbaadaan marka halkan alquut waxay dee luqadu ay ama culamaa luga ay yidhaaheen waa ma yasudu ramaq waa nafta wax celiye un nafta wax celiya laakiin maxaa jira xadiis kale oo dee kitaabka akhirkiisa kuba sugan oo allahuma ajcal risqa aali muxamedin kafaafan ilaahow aalu muxamed risqooda ka yeela kafaaf kolley quudkana bal imaka kama dhigayna halkan kole dee xadiidkuna kaasna inoo jiro ama uu rasuulka ilaahay axaadiistiisii inoogaba mid yahay quudka halkan waxa ruuxa uun dee nafta uu ku noolaan karo un uu ku noolaan naftiisa celiyo aan uba dhiman un macnaa taasoo ma yasiduran wixii nafta de waxa weeyaan celinaya un kaa kalan kuma fasiranaynaa macnuhu kaasba weeye oo ah wax iyaga ku filan kifaayadooda ah oo dee aan kifaayadooda dhaafsanayn si ay taasi duqyaan iyo waxyaala uguma keento kifaayadoodina aan kaba yarayn sidaas taasi faqri iyo dhibtii dee bal matalan taasi ay uguma keento ilaahu kaba yeelo kafaaf marka xadiidku fadlu kafaafkii aynu soo maray ama kifaafkii ayunbu adiladiisii kaba mid noqonaya waayo haddaan taa la odhan kafaaquudku kafaafkii waa ka hooseeya wamaa yasudu ramaq ruuxa waxaa dee haddii uu waayo uu dhiman lahay nafta celinaya naftii unu joojinaya taas baaba quutaya lakin de xadiidka kale ay oo isna dee bal matalan kitaabkaba kuba sugan markaa kaasaan kuba fasirayna maqsuudku inuu halkan yahay bal markaa kolley fadilatu taqalub min addunya aliqtisaar cala alqot iyo balama cala alkafaaf iyo fadilada kafaafka uleeya labadii dhinacba sharkoodii baa lagaga badbaadaya taasu fadligaa weyn uba yeesha ama qiimahaasi taas baabkeedii ayuu ama inooguba sugan baabu icdaai man sa'ala bifuxshin wakaldatin ruuxii afxumo ruuxa wax ku weydiistay iyo dee qallafsani iyo kaldo bal siintii la siinayay oo dee ruuxii haddii uu bal waxa weeyaan ruuxii uu kaba dhaqaaqi waayo oo su-aashii uu ku badiyo ama hadal xumo uu kuba weydiisanayo dee kolkol baaba ruuxan hadalkiisao layska gooyo layskaga dhaqaajiyaa wax xataa isagii dee taasi waa taa in soo maray kol kol ina waxaan aanay uma banaaneyn kol haddaan dee xaajadaasna jirin ilxaax iyo ilxaafkii waa ta in soo maray ruuxaas suu ku imanayo ciqaabta uu aakhiro mudanayo ee bal haddana ruuxa fuxshi iyo hadal xumo iyo ama hadal adag iyo qallafsanin wax ku doonayo siintii wax la siinayay bal wax kuba yimi xadiidkaan arki doona in sha allah xdثna cثman بن abي شhaybة وزhayr بن xرb وإسحاq بن ibrahيm الxndلي qal isحاq أخbarana وqal اآkخrاni xadaثna jrيr waana sheekh keliya une mina abarana mina xadaثna labana xadaثna عn الأعmش عan abي waئl عan srman بن رabيcata qal anahu qal salman بن رabيcة barhkood sux bay uba sugeen kuwana waa taabiciintii waaweyneyd oo dee dabaqadii ugu horreysay taabiciinta ayuu noqonaya haddii aynaan soxoda looba sugna waa taabici waanan fiqo oo dadkii fiicfiicnaa kaba mid ahaa bal waxaaba la yidhaahaa ba magaalada basre malaba qaadigii ugu horreeyey adigu basre ama kufa waa qaadigii ugu horreeyey waktigii dee cumar iyo adigu malawaa qaadigii ugu horreeyey baa qabto ni adigu axaadiistiisu ay aada u yar tahay waayo kitaabka halkan un baabu kuga jira bukhaariyana waxba kumaba laha bal malaa kutubta aad ba xadiidkiisa ugu yaryahay oo nin siqa ahoo bal adigu taas qaala wuxu uhi ninkaasi qaala cumar bn اlkhadaabi radia allahu canhu qasama rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu qaybiyey qasman adigu maal buu qaybiyey dad u qaybiyey faqultu waxaan idhi wallahi ya rasuul اllahi rasuulka ilaahay waabu dhaartay lakayru ha ulaahi kuwan aada siisay waa kuwan imika aada siisay kayrkood ayaa kaana ahaa axaqa bihi maalkan ku ku xaqle minhum oo kuwan aada siisay maalka aada u qaybisay ama aada siisay cid aan ahayn oo kayrkood ayaa nimankan kaga xaq lahayd qaala markaa rasuulka ilaahi wuxu uhi isagoo sababtuu nimankan usiiye sheegaya inahum iyagu khayaruunii waxay i doorarsiiyeen an yas'aluunii bilfuxshi aw yubakiruunii waa labada arrimood inay hadal xumo iyo fuxshe shay kastoo xaddiisa dhaafayba fuxshi waa la yidhaah oo ilxaaxan badan iyo su-aashi oo laga tegi waayo de iyadna fuxshi waayo kullu shayin jaawaza qadrahu isaga naftiisa dee fuxshi waa la odhanaya haddaba fuxshi ama hadal xumo ama ilxaaxaa badan siduu nawowi kuma fasirayo inay taa wax igu weydiistaan aw yubakiluuni amase ay bukli ii nisbeeyaan falastu baakilin dee labadaa khasra markay noqotay anugu ku baakila oo wasfiga ku sifoobayna laba ihi baa rasuulka ilah hi salawaat ullahi wasalaamu calayh oo macnuhu waxa weya kolley dee dad saxaabadii inta badan rasuulka ilahi la joogtamaya dadka ama mualafada ama dee adigu markaasoo islaamiya acraabtiiyo iimaankoodu aanu xooga badnayn bo marka la eego xaalkooda siduu keenayey ayaa wuxuu keenayay dee kolley kamay tageen may daayeen inuu wax siiyo un mooyo inay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh dee hadal xumo ama hadal qalafsan wax ku weydiisaan ama ay yidhahaan waa wakaasoo waa bakiilo dee maalkii isaga iska haysanayo taa ay u nisbeeyaan rasuulka ilaahayna labada arrimood mid ixtimaalkood markaas midna ma haboono weeyaan oo dee iyagii deeta waa kan waxsiiyo adigu markaa xadiidka macnuhu waxa weeye si isagoo baabaystay ruuxii dee haddii uu bal matalan noocan oo kale way noo dambaysaa waliba casharkan ka dambeeya baa inooga imanta bal dadkaa mualafada ahayd iyabaa rasuulka ilaahay xoolo badan siin jiray qalbigoodi si iimaankii uguma xasilo ee barhkoodna saninka inoo dambeeyo oo kale iyo waa dad acraab oo qallafsan oo de bal matalan markaa taas oo kale o aan waxay ka waabanayeen ama jirin oo rasuulka ilaahi siday kula dhaqmayeen ee fiicnaydna ama sidii fiicnaydna aan kulaba dhaqmahayn oo bal ha hadalkooda si laysaga gooyo bal taas iyagiina si iimaankii looguma xejiyo taas baa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh bal markaa iyagii wuxuu usiinaya weeyaan waa maslaxada maslaxa meeshii kuba sugnayd oo de waxaana kuba sugan un taxamulka loo adkeysanaya loo dulqaadanaya ahla ljahaalati walqaswa iyo ta'liifkooda haddii maslaxa ay kuba sugan tahay ta'alufkoodaas xadaثnي cmr الناqd qal xadaثna isحاq بن سlayman الraaزي qal samictu malika xa وxadaثnii yunus بn cabdالأعlى wlft lah markaa eg markii wataqaaraba mu odhan halkan cidii laftiga lahayd buu sheegay waana saaxibkii ama dee tilmidkii shaafiعي sheekha mslim yunus بn cabdالأعlى الصdفي wlft lah qala أخbarana cabdالlah بn wahbi qala xadaثnii malik بn anas bal markaa eg labadayn cmr الناqd iyo yunus ibn cabdilaclى xadiidka muslim wuu ka wada maqlay laakiin labadooda isku sheekh maaho midna isxaaq ibnu sulayman iraazi ayuu ka wariyey midna cabdillahi ibn wahbiye laakiin labadoodaa dambe labada sheekhyadooda ayaa waxay ku kulmayaan malik oo malik baa labadaba dee ibnu wahbi iyo waxa weeyaan isxaaq ibnu sulayman u sheekha xadaثnي malik عan isxaaq بn cabd لlah بn abi طلxaةa can anas بn malik oo adeerba u ahaa qaala kuntu waxaan amshi mid la socda maca rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baan la socday walxaal calayhi korkiisa ridaaun go uu yahay oo dusha wuxuu ka huwanaa go najraaniyon magaalada najraan la odhanayo dee imikaba jirtee magaalo wadda ka sacuudiya kamida dee kutubtii horena bal waxaan malaa qarni markaasi xataa gaadhsiiseen kutubtii qarni intaan laba dee ama aanu buuxsamin ba la alifay waa beled yaman ku yaalay ayay odhanayeen oo dee malaa waa soddonnadii qarnigii inaga dhammaaday kaas ayaa markii dee dawladda sacuudigu ay fiday ayay dee markaa waddankaa ay kuba biirtay markii hore saasay dee waa beled yamaneed baa kutubtaa hore o dhan iyo kuwii ka dambeeyey kuwii xilli dhawaa xataa kuwa wada sugan bal haddaba waa maro xaggaa loo nisbeeyo ujeedadu deegaankeeda halkii lagu sameeya xagga ahayd kalid lxaashiya waa xaashiyadu waa daraftiisa goodigiisa weeye uu adag yahay oo dee maro rasuulka ilaahay waa zuhdigiisii iyo inaanu rafiica siyaaba u dadaalayn oo go-an uhuwanaa maradan uhuwanaa ayaa maro iskaba qallafsan oo weliba goodigeeda iyo darafteedaasi uu adag yahay ayaa rasuulka ilaahay uwanaa fadarka waa carabiyo de waa nimankaa reer miyiga ah ee qallafsan oo de man bada faqad jafa sida xadiiskiiba kuba yimi ninka dee ahlbaadiyo noqda kolley dee dabacsanida reer magaaleeye ma laho jafo iyo waa noocaasa iskaba jirte nin reer miya soo hadheen oo dee damacno wado fajabadahu afkiiba kamuu hadline rasuulkii ilaahay go-i u dee huwanaa ayuu qabtuu kusoo jiiday biridaa-i jabdatan shadiidatan waa jiidid xoog leh ficilku jabada jadabana kolley de waa aragteen ficilkaas barhkood baa yidhaha imaka de mid baa maqluub aho kii kale un labadii xaraf baa laisi weydaariya barhkoodna waa laba luqoo kala duwane waa isla macnuuno haddii jabada la yidhaha jabdan iyo jadaba jadban oo ay noo dambaysaba xataa riwaayo jadabahu ay noo dambayso haddii a la yidhaha waa macno keliya uno adigu go-i rasuulka ilaah wanaa intuu qabtay maradiina halkan ay rasuulka ilaahay dee luquntiisa ayaa goodiga adag uu kaba haya ayuu kusoo jiiday weliba xoog buu kusoo jiiday ilaa rasuulka ilahi xaggiisa kusoo noqdayba markaasaa muxuu yihi fajabadahu jadwada markaa nadartu waxaan anas baa le waxaan eegay oon de ilaa safxati cunuqi rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi luquntiisa dhinaceeda waa dhinacii luqunta safxadii walxaal qad asarat ay raadaysay bihaa safxada xaashiyat rida waa go- goodigiisana ama xaashiyadiisii way adkaytay waa de maro kuwaa dee maaha dharka jilicsan ee ahla rafaahiya ay xidhan jireen waa dharka markaa maradii dee jaafiga ahayd qallafsanaydee weliba darafteedii ayaa cunuqiisii shariifka ahayd baa calaamadeedi iyo raadkeedii kaba muuqday say noo soo socoto maradii waabay dilaacday xooggii usoo dhuftay waa min shiddati jabdati jiidashadii ama iyo jabdadiisii xooga ahayd uma qaala wuxu uhi ya muxamedu hadalkaa ka daran haddana muxamedow ma jirto ya nebiy llahi ya rasuul allahi muxamedow murlii min maali illahi aladi cindak waa tan murlii i amar min maali illahi xoolaha ilaahay aladi cindak ujeedadu xoolahaagii maha xoolahad haystaaye xoolaha ilaahay agtaada ku suganeed hayso kuwa in la wax layga siiyo ifar oo i amar rasuulka ilahay muxuu sameeyey waa tan وإنka لعلى khلq عظيم فالتفت إلyه رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم isagoo waxaa sameeyey ayaa rasuulka ilahay intuu xaggiisii dayay bu fضحka waaba qoslay rasuulka ilaahay waa dee markaa xilmigiisii ta ثuma amara lah بcطاء cqaabi ma jirto hadal xun ma jirto ilxun kuma eegin waabu qoslay waxaanu amray rasuulka ilahay صلaوaat الlahi وaسلام عaليه cضا meelo qaarkood yaada dee riwaayaadka صaحيixa inooma dhicin kutubta qaarkood oo laga yaaba kharija waliba sita alfaadooda haba dhacde markood ba maxay soo naqliyeen fa inaka laa taxmilu lii min maalika walaa min maali abika xoolahaaga iyo xoolahi aabaha maha ku ode taasoo de si uu yihi almaalu maalullahi wa ana cabdu maalku maalkii ilaahay ana addoonkiisa yani adigo de kale saxada waa waxaan leeyahy waa bal alfaadaha qaarkoode meela kuma soo aroortee alxasil waa dee xilmigii rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh dulqaadkii ilaahay siiyey taas bay tani ahayd waana tan riwaayaadka weli inoo socdaanba xadaثna زhayr بن xrb qala xadaثna cabdالصmd بn cabdالwariثi qala xadaثna hmam waa ina yaحya maaha ina munabih iyo abi hurayre kaba warinayey وxdثnي زهير بن حرب قال xdثnا عمر بن يuنس قال xdثnا عكرمة بن عماaر ح وxdثnي سلمة بن شhبيب قال xdثnا أبوالمغيرة عبدالقدوس hore aynuu soo maray weeye قال xdثnا الأوزاaعي كلهم dhamaantood marka waa أوزاaعي عكرمة بن عماaر iyo همام بن يحيى كلهم عن إسحاq بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وفي حديث عكرمة بن عماar waxaa ku sugnayd من الزيادة زيادة xaggeed qاaل ثuمa jabdh إليه jبdة xoog buu usoo dhuftay oo jabdadaasoo rajac uu laabmay نabiy لlahi صلى الlaهu عليه وسلم في نحر الcrاaبي معنaa markuu xoog usoo dhuftay ayaa rasuulki ilaahayba wuxuu kusoo noqday waa de waaba dhici gaadhay dhuuntiisii ninkii acraabiga xaggiisii ayuu dee xooggii usoo dhuftay ee usoo jiiday wa fii xadiidi hamaamin hamaam xadiidkiisa waxaa ku sugnayd fajaadabahu waa jadabadii aynu soo mareen lahayn waa luqada labaad ee meesha jirtay jabada iyo waa badhi iyo daalkun baa kala horhoreeye jaadabahu oo imika dee marka la eego rasuulka ilaahay inuu soo dhuftay de isna iskama dhufane waa ka soo raace mala noocan baa mufaacalada logaba cabira asalku waa jadabahu sida taaro aan kuba soo maray uu soo jiiday xata inshaqa alburdu waa halkii ridaa u markii hore kaba cabiray waaye burdiga waana la huwan jiray lana guntan jiray waa wixii maradii uu huwanaa ilaa darafti ay dilaacdayba xooggii taas xataa baqiyat ilaa hadhay xaashiyatu waa daraftii waxa iyadii kaba go-ay fii cunuqi rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay luquntiisii ay taasi kuba hadhay oo bal cunuqii rasuulka ilahay bay kuba hadhay oo adigu wuxuu leeyahay ixtimaalku waa dee tan baa daahir ah inay intay kala go-day ay wax kuba hadheen waxaana kaloo muxtamila sida laftiga hor aan kuba soo maray waxaan xaashiyadu waa xaashiyada asarteedii oo iyadoo nafteedii maaha waa asartii raadkii ay kaba tagtay sida dee laftigii hore iyo riwaayada horeba inooguma sugnaydba wey bal markaa kolle xadiidka ta inooguma sugan waxa weeye un rasuulka ilaahay dee xilmigiisii iyo arrintii u baabka u baabaystay oo dee icdaa masala bifuxshi waqirdo waa ixtimaal jaahiliin walcraab can qabalitaadka jaahiliinta ama dee taas oo kale iska qallafsan in sayi-adooda ixsaan la qaabiliyo waayo taas sidee ilaahayba qur-aanka inooga amray iyagii markaas aan dee wixii jahligoodii iyo taas lagagaba jeesto taaba weeye ciddii bal masalan dee lasoo san oo kale kollay dadkaan mualafadun bay kaba mid noqonayeen kuwan iyo bal iyagana waxsiintoodii iyo dee khuluqii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh safxigiisii badnaa xdثna qتayبة بن سعيid qال xdثna layث عن بن أbي مulaykaةa عن المsر بن مkرمة أنه qaal msr iبن مkrma wuxuu hi صxaabi yar aynu hore usoo aragnay qasama rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulka ilahi ba wuxuu qaybiyey aqbiyatan waa jamcu qabaa-in oo adigu waa wax la huwan jiray uno sanka orhka oo kale ahaa ama waliba kaba dheer adigu aqbiyatan qaba walam yucdi mana siin mkramata makrama waa aabihii miswarkan waana muslimaة الfatxi waa dadkii fatxmaka islaamayn dee iskana odayo ahaa da-aho kollay hadalkiisu ah iska adadka walam yucdi makramata shayan makramana wax muu siin rasuulka ilaahay faqaala makramatu makrama wuxuu yihi ya bunaya inankiisii masar buu la hadlayaa waana da inankaygii yaraawi indaliq bina beri inoogeya ilaa rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam faindalaqtu macahu isagii baan raacay oo waan raacay oo waan tegey qaala wuxu uhi udkul fadcuhu li orodgalo igu yeedh kollay halkan noomay dhace riwaayadka qaarkood baa tii markuu qariibsay yihi maha dee boqor saa diide igu yeedho marka u leeyahy rasuulka ilaahay baan kuugu yeedhaa inankii yaraa udcuhu li qaala wuxu uhi fadacawtuhu lahu rasuulka ilahayna makrama waa garanaya waan ugu yeedhay fakharaja ilayhi rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh uu soo baxay wa calayhi qaba maha isagoo aqbiyadii uu qaybiyaa timi mid kamidi uu korkiisa saaran yahay markaasaa muxuu yihi faqaala li wuxuu markaasa muxuu yihi faqaala khaba'tu hada la kanaan kuu dhigay waa makramo kan waa adigu xilbigii ratay adigu dee taaliifkii weeye dadka caynkaasa kollay waa nin muslimatulfatxi kaa mida dee kollay nin weynoo da ahaan ahaa kollay ba markaasi khaba'tu hada la kaman kuu qariyo o kuusii dhigay qaala wuxuu yihi masur baa odhanay fa nadara ilayhi makramaha xaggii qabihii buu eegay faqaala markaasaa rasuulku wuxuu yihi salawaat ullahi wasalam a radiya makramata makrama waa ogolaaday waa raalli noqday xdثna abوالخطاب زyاد بن يحyى الحساني قال xdثna xاtم بن ورداn abو صالح قال xdثna أyوب السkhtiyاني عن cبداللh بن أbي مuلaykة عن المسر بن مkرمة qاaل qdiمت عlى النبي صلى الله عليه وسلم أقبyة rasuulka ilahi baa loo keenay oo waxa utimi aqbiya jamcu qabain faqaala lii abi makramaة indaliq bina ilayh casaa waxaa laga yaaba an yucطiyana mina shayn uu wax inaga siiye qaala faqama abi calى اlbaabi kadinkiitiista ugu fatakallama hadlay facarafa الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam sawtahu rasuulka ilaahi baa sawtkiisii gartay fakharajahu macahu qada'un walxaal huwa rasuulka ilaah yuriihi uu tusayaba maxaa sido waa wadaagiisii quruxdiisa iyo taasu isaga tusayay wahuwa yaqul u leeyahay qaba'tu hada laka qaba'tu hada laka dee hadal maka buu soo filin qaado isaguyo bal waa adigu rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh iyaduna tan min baabi ta'aluf ayay ahayd iyo dadka caynkaasa allah subxana watacala alam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم